bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantahay cabdiwaaxid waa arrin muhiimaay u ahayd runtii galmudug oo dhan iyo dadka soomaalidaba inaanu ku guulaysano inaanu wadaha baarlamaanka horgeyno meel mariyaana sharciyada xisbiyada badan iyo uruxyada iyo guddiga doorashada galmudug intaba sidaad la socotidba markii kooa sharciyadaan horgeynay golaha wasiirada golaha wasiiraduna waa soo ansixiyeen kabacdina golaha baarlamaankaana horgeynay golaha baarlamaankuna galmudugna way ogolaadeen markaan ka hadlayno muhiimadda uu leeyahay shuruucdan hadda aan baarlamaanka u gudbinay oo ansixiyeen run ahaantii wax la qiyaasi kara ma ahan saa darteed wasaaradda muddada waxay ku hawlamayd sidii looga guuri lahaa hanaankaas dhibaatada badan ay ka jirto oo cabashada badan ay ka jirto oo dadka cadaaladdarradan ka tirsamayaan oo saabasa dhinacii dhaqanka iyo hanaankii dadka dadka nabadoonada oo ay bulshadooda ku dhiqi jireen waxaa markaas runtii wasaaraddu iyadoo kaashanaysa quburo kala duwan iyo guddiyada doorashada qaranka laftooda dad waayo araga oo kamid ah inaan markaa ku dhaqaaqno inaanu soo saarno shuruucdatan hadda baarlamaanku uu meel madaxweynuhuna marka uu siixana hirgeli doono haddii alla idmo marka cabdiwaaxid sidaas bay arrimahaas ku yimaadeen caqabadaha tirada badan iyo tirada badan oo ka jirtay xiliyadaan soo dhaafnay ama hadda lafteeda weli taagan si looga gudbo oo markaas qof iyo cod marka loo gaaro ama golayaasha dee noqoto ama golaha baarlamaanka galmudug ha noqoto ama tan madaxweynahaba ha noqoto si markaas ay u dhacdo doorasho ha ah oo qof walba ku kalsoon yahay oo xor iyo xalaal ah lagama maarmaan bay noqotay inaanu tillaabooyinkaa qaadno ilaahayna waa nagu guuleeyey inaanu golayaashiina marino inta ka dhimanna haddii alla idmo aanu soo dhamaystiri doono goormaad isleedihi nidaamkan doorashada qof iyo cod deegaanada galmudug waa laga hirgelin karaa annaga haddaba gacantaan ku haynaa cabdiwaaxidow inaanu hadda guddiga doorashada inaan haddaba aanu magacawno haddii ala idmo markaasna aan ku xijino inaanu xataa axsaabtii aanu iyadana ku dhaqaaqno marka ugu horeysa haddii ala yidhaahdo waxaan is leenahay dowladda galmudug baarlamaanka ugu horeeya oo hadda muddo sanad iyo wax lamida ay ka harsan yihiin marka ay dhamaystaan ilahay idanka waxaan rajeynaynaa inaan doorashadii qof iyo codka haa bilowno haddii ala idmo dad siyaasiyiinta qaar ayaa duraya nidaamkan baarlamaanka wasaaradda arrimaha gudaha ee horgeysay ee xisbiyada iyo guddiga doorashada madaxa banaan iyaga oo ku duraya in laga dheehan karo muddo kordhin xukuumadda hadda joogta iyo baarlamaanka jooga inay muddada kororsanayaan dadka maxaad ka leedihin taas waa arrintii oo hadda in la kordhiyo waktigii ku-talagalka ah ama waa arrinna baarlamaanka ama xukuumadda lafteeda ka imaan kara markas ama duruufaha keeni kara oo ogtihiin duruufo adag baa hadda dalkaba ku jira oo abaaro ama xaalado adag baa lasoo maray ama baahi baa muuqan karta xukuumadda lafteeda iyo baarlamaankeeduba ama meelo kale oo kamid ah hadda steedyada kaleeto jubbaland iyo hirshabelle iyo meesha liyo south west iyo puntland intaba marka kuwa loo eego laftooda waa wada shan sanadood weeye marka weli rumar maahan oo arrin officiala mahana laakiin haddana waa arrin suurtagal ah oo meelo badan bay suurtagalkada ee ka tahay inaan la faa'iidiyo laakiin iskuma xirno laba arrimood isleh maahan arrintan shuruucdan hadda aan meel marinay iyo in sanad ama wax ka badan ama wax ka yarba lagu saa'iidiyo laba arrimo isu saameynaya maaha runti nidaamkan hirgelintii u baahan dhaqaale wakti iyo aqoon badan iyo deegaanada qaarkood oo weli ku jira gacanta maleeshiyada al-shabaab galmudug marka dhaqaalaha xaggee ka keenaysaan deegaanada aan weli xorta ahaynse maxay tahay qorshaha idinkadan runtii dhaqaalaha meelaha hadda haddaba isdoorto oo sida puntland iyo somaliland iyo kulli doorashooyin bay galaan kuwaas unbaa la mid noqonaynaa ama dhaqaala aan ka helno anagu gudahanaga ama dalka aan ka helno qaranka ama dadka donaldska laga hele way naga go-an tahay runtii inaanu aanu meel marin sidaan u meel marin aan ugu dhaqano doorashadaas qof iyo codka ah arrimaha meelaha shabaabka ay gacanta ku hayaan isa badan baa waxaan ka qabanaa muddo gaabanba sidii gacanta al-shabaabka looga bixin lahaa markaana waxaan filayaa inay iyaguna ka qayb qaadan doonaan doorashooyinka qof iyo codka haddii ala idmo